kulan wacan oo wanaagsan meel walba aad joogtaan iyo sikasta maqlqad iyo xadaado idin soo gaariyaba kusoo dhawaada barnaamijka xulashada ule sida habeen kasta doonka aad maqashaan marka laga reebo habeenimada jimcaha
dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada
mar kale kulan wacan oo wanaagsan wahaynabo isniina talada soo gelayso taadan ay ku aaseysan tahay shan iyo tobanka bisha toddobaad ee julaay sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka waxyaabaha caawa barnaamijkan aad ku dhegaysan doontiin waxaa qayb ka noqon doona wakiilka qaramada midoobey ee soomaaliya ayaa maanta wuxuu gaaray magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose waxaana kulan la qaatay madaxweyne maamulkaasi waxay ka wada hadleen faahfaahin ku saabsan ayaa barnaamijkan goor wadan kugu soo gudbin doonaa waxyaabaha kale caawa barnaamijkan aad ku dhegaysan doonteen waxaa qayb ka noqon doona wasiirka wasaaradda shaqadii arrimaha bulshada dowladda federaalka soomaaliya ayaa shirweyne maanta wuxuu ka furay magaalada garowe caasimada puntland shirkaasi waxyaabaha diirada lagu sahayo faahfaahin ku saabsan ayaa barnaamijkan goor wadan kugu soo gudbin doonaa dowladda federaalka soomaaliya ayaa maanta shaacisay qaabka lagu bixin doono fiisaha xajka ee dadka soomaalida ay ku aadayaan dalka sacuudiga faahfaahin ku saabsanaya barnaamijkan goorab idinkugu soo gudbin doonaa waxyaabaha kale caawa aad maqli doontaan waxaa qayb ka noqon doona ururka al-shabaab ayaa amar duldhigay ergada soo doortay xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ergada qallaan ayay muujinayaan faahfaahin ku saabsan ayaad maqli doontaan waxyaabaha kale caawa barnaamijkan aad ku dhegeysan doontiin waxaa qayb ka noqon doona wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka soomaaliya waxaa maanta uu shir gudoomiyey shirka dubhabeynta dhaqaalaha soomaaliya oo lagu qabtay magaalada caasimada ee muqdisho warar ka soo baxaya ayaana barnaamijkan goorab idinkugu soo gudbin doonaa madaxweynaha puntland siciid cabdullaahi dini wuxuu u degay dad uu ku eedeeyey inay faragelin ay ku hayaan qaar ka mid a xubnaha federaalka qaybta ka ah ee dowlad goboleeda faahfaahin ku saabsan ayaa barnaamijkan goorab idinkugu soo gudbin doonaa shirkadda ethoobiya airline ayaa markii ugu horeysay dulimaha toos ah ka bilowday magaalada garowe caasimada puntland halkaas ay ku tegi doonto magaalada absabe caasimada wadanka etoobiya khudbado laga jeeshay daafurkii xafladaasi ayaana barnaamijkan gorow idinkugu soo gudbin doona waxyaabaha kale caawa maqli doontaan waxaa qayb ka noqon doona maamulka somalilan ayaa war ka soo saartay cidda fasaxday markabkii xoolaha ee somalilan kasoo qaadatay markaasna lagu xayiray dekada ku taalla magaalada jidda faahfaahin ku saabsan ee barnaamijkan gorow idinkugu soo gudbin doonaa qodobada waxaan kusoo koranta barnaamijkan kugu jirana ayaad maqli doontaan sidoo kale barnaamijka wax ku dhegeysan doonteen xubinta aad ku xiisaha badnaad ee kalamaan qaybaha dambe ee barnaamijkan wax ku dhegeysan doontiin heestaan
dangoonia dood ku gelinabi waa dardaarane dunyadan hee hadday diidaan dirqi ku cabina dad maxaa jiro duul walaala dan wadaaga oon isdiiday aynu doone
qodobada aynu kusoo koranta barnaamijka ku goojirna ayaa dhegeysan doontiin barnaamijka waxaa soo sarakaana ka tabi doona anigu xasan axmed maxameda saaxiibkay cumar axmed ibraahim saxeefo ayaa barnaamijka ii farsamaynaya waa mar kale iyo xulashada wareysyada kula wanaagsan ayaan ileenahay saaxiibyaal kusoo dhado barnaamijkan waxaan ku bilaabayaa magaalada dhuusamarar ee caasimada galmudug oo maanta soo gaaray ee wafdi uu hogaaminayay madaxweynaha hirshabelle maxamed cabdi waare madaxweynaha hirshabelle maxamed cabdi waare ayaa maanta wuxuu soo gaaray magaalada dhuusamareed ee caasimada galmudug isagoo wafdi ballaaran hogaaminaya waxaana guryada diyaaradaha ee egasnoor kusoo dhaweeyey wafuud uu horkacayay madaxa xukuumadda galmudug sheekh maxamed shaakar cali xasan intaas kadib wafdi uu hogaaminayay maxamed cabdi waare madaxweynaha hirshabelle ayaa waxaa loo soo gudbiyey xarunta madaxtooyda ah ee magaalada dhuusamareed caasimada galmudug halkaas oo madaxa xukuumadda galmudug oo warin warbaahinta la hadlay ayaa wafdi uu hogaaminayay maxamed cabdi waare kusoo dhaweeyey galmudug gaar ahaan magaalada samre caasimada galmudug رب العالمين وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد maanta oo taariikhdu tahay shan iyo tobanka bisha toddobaad labada kun sagaal iyo tobanka caasimada galmudug ee dhuusamareeb waxaa booqasho rasmiya ku yimid ee madaxweynaha maamul goboleedka hirshabeelle mudane maxamed cabdi awaare iyo wafdi uu hogaaminahayo wasiiro iyo xildhibaano iyo marti sharaf kale ka kooban dhammaantood waxaan leenahay ku soo dhowaada galmudug ku soo dhowaada dariskiinni ku soo dhowaada waxaan leenahay madaxweyne soo dhowaaw runtii waxaa tahay haddee labadaba nabadoonadoodiiyaad nabadoonkii ka shaqaynahayay galmudug iyo hirshabeelle labadaba odagoodii ee hadba meel tegahaya ayaa tahay adiga ee wafdigaaguba soo dhowaada runtii maalmahan halkan galmudug waxaa jooga ra-iisul wasaarihii dalka soomaaliya oo howlo aada iyo aada u wanaagsan ka wada waxaana rajaynaynaa biidni illaahi alkariim ee adiguna howlaha ra-iisul wasaaruhu wado ee iyo arrimahaas in aad aada iyo aada raalli uga tahay oo uga raalli noqon doonto annaguna runtii waxaan is rajaynaynaa inaan ku gacan siino ee horumarka ra-iisul wasaaruhu uu ka wado maamul goboleedyada dhammaan maalmahana uu marti u ahaa ee galmudug sidii loo yegleeli lahaa maamul sal fadhiya oo loo dhan yahay oo galmudug oo dhamm isugu timaado waxaan rajaynaynaa biidni illaahi alkariim asaas wanaagsan odayaashii wax ka dhigi lahaa oo wax ka aasaasi lahaana hadde oo maamul goboleedyadana adiga ayaa u soo horumaray bogaajintii ayna bogaajinahayeen oo arrintan ugu taaniyadaynahayeen waa kaaga mahad celinaynaa maamul goboleedyada kalena sidaasoo kalena sugaynaa ilaahay iidankii waxaad nagu soo horumartay waxa weeye hadde odayna waa taas soomaaliyeed oday hirshabeelle iyo oday galmudug labadaba intaba waa isku tahay marka waa kaaga mahad celinaynaa booqashadaada iyo yacni tixgelinta gaarka ahood na sii siisay waa kaaga mahad celinaynaa sidaasoo kaleeto madaxweynuhu waayahan oo dhan waa ka shaqaynahayay shaqaaqooyin ka dhacay deegaamo hiiraan ah deegaamadaas dhibaatadii ka dhacday iyakana inuu odayaasha deegaamadaa ka soo jeeda labada dhinacoo wax dhex mareenba uu la kulmo oo uu labadoodaba yidhaahdo hawshaa wax ka qabta amar uu siiyo maadaama odagii ka korreeya uu yahay ayadana waa ku jirtaa meesho waxyaabaha u yimid buu ka mid yahay uu galmudug usoo siyaartay marka waxaan leenahay madaxweyne soo dhowaaw aada iyo aad aadna u mahadsan tahay adiga iyo wafdigaaga sharafta leh si gacmo furan baa idinku soo dhowaynaynaa maasha allahu kaana waxaana rajaynaynaa biidni illaahi alkariim annagoo intaan kasii horumarsan inay booqashada lab booqashada saddexaad markaagii kuugu horreyda maahan middaani dhowr jeerad noo timid marka booqashada midaan ka dambayda annagoo tan kasii horumarsan inaadna soo siyaaran doontaan rajaynaynaa biidni illaahi alkariim aada iyo aad ayaadna u mahadsantaha ku soo dhowaa mudana madaxweyne madaxa xukuumadda galmudug sheekh maxamed shaakir calaxsan ayuu kaasaha oo maanta dhul samareeb kusoo dhaweeyey wafdi ballaaran uu hogaaminayey madaxweynaha hirshabelle maxamed cabdiwaare dhankiisa maxamed cabdiwaare warbaahinta la hadlay wuxuuna sheegay in ujeedada safarkiisa dhul samare u yahay sidii loo qabuujin lahaa dagalbeed kusoo laabtay xadka ay wadaagaan maamulada hirshabelle iyo galmudug bismi illaahi raxmaan iraxiim alxamdu lilaah madaxa xukuumadda galmudug xubnaha labada gole ee labada heer ee dowladda ee galmudug iyo hirshabeelle saraakiisha bahda saxaafadda asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu maanta farxaday noo tahay aniga iyo wafdigeyga inaan nimaado reer hirshabeelle caasibadda galmudug ee dhuusamareeb runtii sheekh shaakir khayr allah siiye siduu u dulmaray ujeeddada aan u nimid waxay ka kooban tahay laba qaybood qayb inaan waxawaaye ta koowaad inaan dhiiri gelino geedi socodka lagu dhisayo galmudugta cusub galmudugtaasoo aan rajaynayno inay noqoto mid salka dhulka dhigta hirshabeelle galmudug kama maaranto xagga amni ugama maaranto xagga nololeed ugama maaranto xagga waxwada qabsi ugama maaranto marka annaga galmudug oo toostay waa hirshabeeloo toostay waxaan rajaynaynaa geedi socodkaa socda galmudug cusub inay halkaas ka soo baxdo gaalkacyo ilaa guriceel hobyo ilaa iyo mataqaanaa balanballe intii udhexaysa dadku ay isla wada jaan qaadaan dhulka cadowga haystoo la xoreeyo xarar dheer ilaa ceelbuur ilaa hiiraan lagu keeno galmudug cusub oo dadkeedu nabad iyo baraare iyo walaaltinimo annaguna maadaama aan darisnahay aan garabsanno inay ka soo baxdo inaan dhiirigelinno garab istaagno u duceyno ujeeddada ugu horreysoon u nimid waa taas inaan muujino inaan raalli ka nahay geedi socodkaan socda caqabado badanoo waa jiraan qaarna waa laga soo gudbay qaarna waa dhiman yihiin laakiin waxaan rajaynaynaa niyadda wanaagsan dadaalka iyo juhdiga gaar ahaan ra-iisul wasaaruhu geliyey runtii caasimadii soomaaliyaba mar dhow inay dhuusamareeb usoo wareegtaa waan ka cabsi qabnaa culayska yani ra-iisul wasaaruhu geliyey waa miro dhali doontaa biidn illaahi tacaala intaasoo juhdiyuhu ma khasaari doonto annaguna waxaan ballan qaadaynaa hogaamiye wixii maaragtay aan ku beeri karno oo tala inaan ku beerino arrinta labaad runtii sida sheekh shaakir uu ka dhawaajiyey waxaa soo noqnoqda colaado runtii dad walaala oo hir shabeelle wada degan oo hiiraan wada degan dhex maray laakiin waxaan la inkiri karin tala fara badan oo nabadeynteeda iyo wax ka qabashadeeda qayb ka qaadan kartaahu inay ku nooshahay amay degan tahay ama ay ka taliso dowlad goboleedka galmudug sidaas daraaddeed inaan madaxda iyo odayada dhaqanka iyo intii wax ku biiri karta kala hadalno colaadahaas sidii loo soo afjari lahaay runtii annaga juhdi badanaan gelinay xoog badan waxaan u baahannahay marka dhinacii kale in dhinaca galmudug wixii talaah inkastoo colaaddu ay hirshabeelle iyo hiiraan dhexdeeda ay tahay haddana muxuu ahaay idinkama maarano waxaan ku kalsoonahay oon ku niyad fayoobahay inaad qaybta idinka aadan aada ka ka ka qaadan doontaan maadaama ra-iisul wasaarihiina halkan joogo wixii xukuumaddu ay ku biirin karto xag ciidan xag nabadeyn xag muxuu ahaay tusaaleyn isagana ra-iisul wasaaruhu inuu nagu biiriyo labadaas arrimood ayaa socodkeennu ahaa waktiga gaaban oo aan joogi doonno inaan muxuu ahay labadaas arrimood uga faa'iidaysano aadaan kaaga mahadcelinaa iyadoo weliba culayska idi saaran aan ognahay sida xurmada leh karaamada leh oo aada noo soo dhaweyseen waxaana rajeyi doonaa insha allahu tacaala wixii arrimaane inaan hoos u geli doono aniga iyo wafdigeyga insha allahu tacaala aadaad umahadsan tahay kulan wanaagsan ayaan idin leenahay maxamed cabdiwaare ayuu codkaas aad maqlaysaan uu ahaa oo maanta isaga wafdi ballaaran uu hogaaminayay safar ay kusoo gaaray dhuusamareeb islamarkaasna kulamo la qaatay madaxa xukuumadda galmudug kulan wanaagsan ayaan leenahay xulashada warasada ayaad dhegeysanaysaan raadiyo cadaado ayuuna idinkaga imaanayaa waxaan goor idin soo gudbi doonaa wakiilka qaramada midoobey ee soomaaliya oo maanta gaaray kismaayo lana kulmay madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam maxamudoobe balse waxaan markaan ku hormarinayaa magaalada garowe caasimada puntland wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka soomaaliya mudane sadir xirsi warfa ayaa maanta si rasmi ah magaalada garowe caasimada puntland uga furay shirweynaha madasha mustaqbal shaqo ee dalka oo ay ku midaysan yihiin dowladda federaalka iyo xubnaha federaalka qaybta ka shirkaas waxaa ka qaybgal dhammaan wasiirada shaqada ee xubnaha federaalka qaybta ka gobolka banaadir iyo xubno matalaya hay-adaha maamul goboleedyada iyo wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee dowladda federaalka soomaaliya wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee dowladda federaalka soomaaliya sadiiq xirsi warfa ayaa ugu horeyn shirkaasi maanta furay iyo ciyaaraha iyo dhalinyarada ee goboleedka puntland oo runtii intaan soo dhaweyn diira noo sameeyey wasiir jaamac baarax runtii aad baan kaaga mahadcelinaynaa soo dhaweynta anagoo ku hadlaya magaca dhammaan wafdiga ballaaran ee ee ka kooban dowladaha dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir gobolka banaadir oo runtii waddanka wey marka insha allahu tacala dhammaan runtii aad baan anagoo ku hadlaya magaca waan ku mahadcelinaynaa aad baan umahadsantahay waa saa wada sheegtay waxa weeye bini aadanka in dhammaan aan ka wada shaqeyno oo dowladnimada la daadihiyo oo aan ka wada shaqeyno horumarka dalkan waxa weeye shaqo waxaana hortaada aada u ballaaran marka inaan inaan sidaan dhalinyaradeenna aan fursad ugu abuuri lahayn barnaamijkan maanta madasha mustaqbalka shaqo ee dalka ay ku milaysiyiin dowladda federaalka iyo dowla iyo mataqaanaa dowladaha xubnaha kale dowladda federaalka waxaan rabaa si officially noo furan tahay insha allah tacaala halkaan aan aan rabaa inaan si official aan u furno labadaas maalinna aan mataqaanaa wax meedalah aan ka soo saarno deeqbixiyaashii iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed shacabkeena weliba anaga unahay accountable shacabka anaga mas-uul unahay waxay naga sugayaan waxa weeye inaan ka soo saarno mustaqbalka shaqo dalkan sidii siyaasadii shaqo ee loo abuuri lahaa inaan kasoo saarno anagoo wada jir ah waxa weeye inaan sidaas wada jirkaas eh, mataqaanaa iyo aan sidaan dareenkaan dareemaya waxa weeye wadaniyadda iyo farxadda naga wada muuqata marka waxaan rabaa insha allahu tacaala inaan si eh, rasmi ah oo shirkeena noo furan yahay aan idinka codsanayo mataqaanaa in si hagar la-aana dalka loogu adeego oo aad aan ka soo saarno wax mirdal ah oo shacabka soomaaliya u cuntama Eh, insha allahu tacaala dhammaanta inaan ka wada shaqeyno eh, sida dalkan dhalinyaradiisa mataqaana mustaqbal fiican loogu abuuri lahaa marka anoo ku hadlaya magaca dhammaan wafdiga ballaaran eh, oo ka kooban eh, gobolka banaadir eh, dowlad goboleedyada dowlad- dowladda dowladaha xubnaanka dowladda federaalka waxaan rabaa inaan dhaho shirkeenna waa noo furan yahay wasalaamu calaykum wabarakaatu kulan wanaagsan ayayna leenahay wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee xukuumadda federaalka soomaaliya oo shir maanta ka furay garowe ayuu kaas ahaa dhinaciisa jaamac faarax muuse oo ah wasiirka shaqada ee shaqaalaha dhalinyarta ciyaaraha ee maamulka puntland ayaa furitaanka shirkaasi ka sheegay in puntland ay soo dhaweynayso martigelinta shirkan oo uu ku tilmaamay mid muhiim u ah horumarinta iyo shaqaalaysiinta waxaa kale uu caddeeyey puntland in qayb ay ka tahay dowladda federaalka ayna diyaar u tahay in la wada hadlo Yan. Eh, soo dhawow na waa ku salaamaynaa Eh, sa waxaynu halkan isugu nimid runtii em, eh, waxa weeyaan kolley eh, inaan ka tashanno mustaqbalka eh, shaqo eh, ee soomaaliya Eh, anagu haddaan nahay puntland em, runtii eh, dee waxaan nahay qayb ka tirsan soomaaliya waxaan doonayaa waxaa yaroo brief ah inaan siiyo maadaaba eh, siyaasiyiintii eh, dowladaha xubnaha kale dowladda federaalka iyo dowladda federaalkuba ay halkan ku dhan yihiin eh, iyo gobolka banaadir Em, eh, puntland waa eh, dowlad ka mid a dowladaha xubnaha kale dowladda federaalka runtii waxaa jirta Eh, dadku eh, kole way isxantaan Eh, oo waxaa la yidhaahdaa maamul goboleedkaasi eh, waxaa la wadwaday oo macnaha dadka intiisa badan eh, puntland ba eh, ama dowladda federaalka puntland way goosatay Eh, maxay tahay ama puntland lama shaqeynayso eh, maxay tahay eh, dowladda federaalka taa waxba kama jiraan anigoo halkan ku hadlaya maadaama anahay wasiir ka tirsan wasiirada eh, dowladda puntland ana matelayo eh, waxaan halkan ka caddaynayaa dowladda puntland eh, madaxweynaha puntland maanu odhan eh, maxay tahay eh, dowladda puntland way ka goosatay dowladda federaalka waa eh, dowlad ka mida dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka eh, waana meeshii laga aadiyey ama laga asaasay dowladda federaalka hadeerna eh, waxay diyaar u tahay inay la shaqayso dowladda federaalka runtii eh, dadka bani aadankii haddii wax ka dhexeeyaan waxa way isku diidi karaan fikirkana waa lagu kala duwanaan karaa marka madaxweynaha puntland wuxuu yidhi eh, aan wada hadallo eh, marka laga hadlayo masiirka ama waxyaabaha masiiriga eh, ummadda dabcan waxaanu leenahay dastuur dastuurka aynu raacno eh, waxyaabaha ku qoran eh, aynu wada hadallo runtiina eh, aynu wada hadallo waan heshiino marka eh, ujeeddada uun eh, waxa weeyaan eh, way jiri karaan fikrada lagu kala duwan yahay kuwaas in laga wada hadlo qodobo ka mid a oo maaragtay laysla meel dhigo laakiin eh, midnimada i- soomaaliya waa muqadas waxaan aaminsanahay annagu haddaanu nahay reer puntland inaanu nahay eh, hooyadii ama ciddii dhashay ee ka dhalatay dowladda federaalka taasi waa taas Eh, dhinaca kale eh, mar labaad iyo mar saddexaadba soo dhawaada aad iyo aad baan ugu faraxsannahay inaad maanta martimo tihiin Eh, runtii eh, maxay tahay eh, kolley eh, shirkani maanta wuxuu noqonayaa shir eh, maxay tahay eh, technical oo lagaga doodo waxyaabaha eh, maxay tahay technicalka ah innaga eh, buli- eh, kolley waxaan nahay eh, maxay tahay eh, eh, ma- siyaasiyiintii markaa ku- kolley eh, meeting kale ayaa jira berito ay wasiiradu leeyihiin kaas oo dubaha ku dhufan doona waxyaabaha shirkan lagaga niqaasho ee maanta halkan laga soo saaro haddii alla ka dhigo marka eh, soo dhawaada insha allah eh, eh, eh, maxay tahay eh, anaguna beritoon baanu maxay tahay eh, haddii alla ka dhigo eh, aan eh, ku berin doonaa wixii fikirada aan leenahay haddaan nahay wasiirada laakiin eh, halkan inaanu maanta oo idiin furno haddaad tahay tihiin dadka arrinta gacanta ku haya technicalka ahaa waxyaabaha ee washaar- waxyaarihii hore ama qaabkii hore ee mashaariicdii hore ay u shaqaynayeen ama mashruucii u shaqaynayey waa aragnimadii aan ka dhaxalnay guulihii aan ka gaadhnay waxyaabihii challengeska ay jiray ah, iyo waxyaabahan hadda u baahan nahay inaan qabano oo ku aaddan mustaqbalka soomaaliya maadaama signi kaatiin inaad eh, maaragtay ka doodaan kabacdina qodobada annaga aanu daris jirno aanu aad annaguna aanu halkaa ka saanba qaadno haddii alla ka dhigo Ah, soo dhawaada ah, waxaan kusoo dhaweynayaa si loogu furo shirka wasiir eh, wasiirka eh, eh, shaqada arrimaha bulshada mashaariicda kulan wanaagsan ayana leenahay saaxiibayaal raad iyo xadaadu ayaad dhegeysanaysaan intaan garow waana ka bixin maanta markii ugu horreysay waxaa dulimaad toosa ah ee garowa ka bilowday shirkada etoobiya ireland oo laga leeyahay wadanka etoobiya munaasabada lagu qabtay magaalada garowe caasimada puntland ayaana lagu dahafray ee dulimaadkaasi maanta ka bilowday garowe islamarkaasna ay ku tegi doonto caasimada wadanka etoobiya ee adsaba madaxweynaha puntland siciid cabdulla hadini oo khudbad ka jeeshay furitaanka xafladaasi lagu daafurayay duulimaadka tooska ah shirkada etoobiya airline ay ku timid puntland ayaa sheegay in ay tani fursad u tahay shacabka deegaanimad puntland islamarkaasna ay ka bixi doonaan dhibaatooyinka dhanka safarka ah ee dadka puntland ay ka qabeen duulimada tooska ah
waxaan maanta taagannahay garoonka jenaraal maxamed abshir ood ag og tihiin afbeyntiisu inay soo bilaabantay allahu naxariisto xilligii cabdullaahi yuusuf qayb uu ka soo qaatay dhismihiisa qayb eh, jenaraal cabde madaxweyne cabdiraxmaan uu qayb weyn ka qaatay sidii loo heli lahaa dhismahan madaxweyne cabdiweli uu u dhammaystiri lahaa inuu fadi galo aniga iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo wasiiradeena aan nasiib u helnay falaaidkii u horreeyey ever ee ah international carrier oo adduunka dhan ku xiran dabcan garoon garoon international ahaa in maanta jiro waxaan ku faraxsanahay in maanta bulshada reer puntland waan ogahay caqabadaha ka haystay isku xirka falaadida caalamiga ah inay maanta guushaas ay noo sofeya runtii waa maalin taariikhiya waxaan aada ugu mahadcelinayaa dhammaan dadka reer puntland siday horumarka iyo nolosha u ilaashadeen oo ay u rabaan inay horu sii maraan waxaan runtii iska faa'iidaysanaya maanta taariikhdaas aan kasoo sheekeeyey horumarka waxaa gaarsiiyo waa hoggaan puntland waxa ay kaga duwan tahay soomaaliya inteeda kaleeto aan rajaynayno inay ka baxdo waa hoggaankaas mas-uulka ahaa oo dadkiisa u naxayey oo danihiisa ka shaqaynayey iyo dadkiisa ku kalsoonaa hoggaankooda oo horumarkaas la garab taagna waxaan aada uga digayaa dadka danaynaya inay bulshadan burburiya inay hoggaankeeda wiiqaan inay dadka dhallinyarada ah ay ku kiciyaan waxaan munaasib ahay in aan hoggaan uu fiican yahay puntland baa daliil u ah waxaan dirayaa ninka ku heeltay puntland ku dayo inuu wax wanaagsan sameeyey inay nagu dagaabtay munaasib ah ma aha in dadka la hareermariyo mana aha dadka in aan waxaysin loo akriyo horumarku waa u tukura laakiin hayaankaa u soconno waa inuu yaxayaaga cadiya cid walbana ay ogtahay in la ilaaliyo u baahan yahay ani ahaan iyo cid kasta oo mas-uula ama magacooda ku hadlay golaha xukuumadda waxaan ballan qaadaynaa inaan ilaalinno iyo disocodka dalka soomaaliyeed iyo puntland bay ugu jirto inay noqdo dowlad lagu kalsoon yahay degan mustaqbal wanaagsan leh adduunka ku xiran dhaqaalaheedu kabco maalgashigu yimaado horumar laysku halleyn kara yeelo
kulan wanaagsan ayaana leenahay xulashada wadaysada ayaad dhegeysanaysaan radiyaha cadaado ayuuna idinka imaanayaa wasaaradda diinta iyo awqaafta xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa sheegtay in sanadkan fiisaha xajka lagu bixin doono qaab elektroni ah halkii sanadkii hore dalka dabadiisa ee loo qaadin jiray wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta dowladda federaalka soomaaliya sheekh nuur maxamed xasan oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in xafiiska wasaaradda lagu daabici doono fiisaha taas uu sheegay inay dabad doonto in dalka dabadiisa loo qaado baasaboorada xujiyada soomaaliyeed
sidoo kale sanadkan xajka soomaaliya wuxuu noqon doonaa qaab electronic ah awalka hore baasaboorada xujiyada soomaaliyeed waxaa loo qaadi jiray kenya loo qaadi jiray ilaa sagaal kun iyo saddex boqol baasaboor marka la qaado waa dareemi kartaa dhibaatada ka imaan karta qaarkood waa soo dhaman jireen qaarkooda waktiga waa ku dhammaan jira oo meesha loogu soo tegi jiray sanadkan wuxuu ugu duwanda- ugu duwanaan doonaa hadduu ilaah yiraahdo fiisaha waxay noqon doontaa electronic waxaa lagu daabici doonaa xafiiska wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta oo guud soomaaliya o dhan usoo hoyatay noqon doonta hadduu ilaah idhaahdo sidoo kale wasaaradda sanadkan waxay dalka kusoo kordhisay dakli ee u xareysay dowladda soomaaliya oo sanadihii hore aan la heli jirin sanadkan sanadihii hore xajka soomaaliya wuxuu ugu wuxuu ugu duwan yahay kow wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta waxay heshiis si rasmi ah la gashay wasaaradda xajka ee dowladda sacuudiga sidoo kale sanadkan waxaan ku guuleysanay tirada soomaaliya ee xujeyda inaan kordhino iyadoo marka hore ahayd sagaal kun iyo saddex boqol sanadkan waxaan kasoo dhignay ko iyo toban kun iyo shan boqol oo lagu kordhiyay laba kun iyo laba boqol sidoo kale waxaan furnay tartan furan oo muwaadiniinta soomaaliyeed oo xujeyada qaadaya shirkadaha ay u tartamaan serviceka xujeyada soomaaliyeed waxaa ku guuleystay tartankaas konton iyo sideed shirkadood konton iyo sideedaas shirkadood waxaan usii qeybinay ilaa ko iyo toban xamalaad sida loo yaqaano ama munadamiin kuwaas oo ka shaqeyn doono xaajiga servicekiisa sidoo kale waxaan mideynay bareeska ee xaajiga soomaaliyeed uu kusoo xajin doono oo sanadka hore bareesyada waa kala duwanaayeen qaar baa saddex kun iyo sideed boqol qaadayay qaarna saddex kun iyo saddex boqol hadda marka meel oo dhexdhexaadan iskugu keenay waloa og tahay dowladda sacuudiga canshuuro badan inay soo kordhisay laakiin waan maareyno oo waxaan ka dhignay barees oo xaajiga soomaaliyeed oo oo wax dhibaato badan aan ku keenayno culays badan aan saari doonin hadduu ilaah heraado maamulka oo dhan control hadday ahaan lahayd haddii ka warqabka xaajiga soomaaliyeed serviceka loo sameynayo ahaan lahayd wax walba wasaaradda la wareegtay tiim caafimaad oo waxaa noo diyaarsan oo dhakhaatiir ah oo ka shaqeyn doona haddii ay jiraan dad oo waayeelo ama xanuunsadeen ama soo daalay oo maaragtay oo meelo ku dhacay in la qaado oo loo sameeyo meelihii caafimaadka goobihii u dhawaa hadii haddii aan goobahi aan u dhaweyna loo sameeyo caafimaad gurmad deg deg ah meeshaas loogu sameeyo lagu daaweeyo waxoogaasaa noo diyaarsan wasiirka wasaaradda diinta awqaafta dowladda federaalka soomaaliya oo maanta warbaahinta kula hadlayay magaalada caasimada muqdisho isla markaasna sheegay in sanadkan fiisaha xajka ay lagu bixin doonaan qaab elektrooni ah ee halka uu sheegeen sanadihii hore ee dalka dibadiisa baasboorada soomaalida lagu qaajira si halkaasi fiisaha lagu soo dejiyo kulan wanaagsan ayayna leenahay barnaamijka xulashada walaysada ayaad degeysanaysaan raadiyo cadaadado ayuuna idinka imaanayaa dagaalamayaasha al-shabaab ayaa soo saaray amar ku socda odayaasha ergada ahaa ee soo xulay xildhibaanada baarlamaanka federaalk soomaaliya iyo kuwa xubnaha federaalka qaybtanka ee dowlad goboleedyada bayaan ka soo baxay dagaalamayaasha al-shabaab hogaanka ugu sarreeya ayaa waxaa odayaasha ergada ahaa ee soo xulay xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya waxaa lagu qabtay afartan iyo shan maalmood inay isku soo diiwaan geliyeen xarumaha dagaalamayaasha al-shabaab ee dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaaliya sidoo kale bayaanka ka soo baxay dagaalamayaasha al-shabaab ayaa waxaa u qornaa luuqadda soomaaliga ah iyo ingiliishka islamarkaana waxaa odayaasha ergada ahaa ay ku eedeeyeen inay geleen dambiyi waaweyn oo ay qayb ka tahay inay diinta islaamka ay ka baxeen afartan shan maalmood ee loo qabtay ergadii soo xushay xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo kuwa xubnaha federaalka qaybta ka ah ayaa ka bilaabanaysa maanta oo taradu ay ka bilaabanaysay shan iyo tobanka bisha toddobaad sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka iyadoona ku eg kowda bisha sagaalaad ee sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka ugu dambeyn dagaalamayaasha al-shabaab ayaa odayaasha dhaqanka ugu baaqay inay fuliyaan amarkaas islamarkaasna ay sheegeen in haddii ay fulin weydo tallaabo ay ka qaadi doonaan si kastaba ha haatee dhowaan ayay ahayd markii xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya islamarkaasna lagu magacaabo afraale oo kulanka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ka sheegay in ergada soo dooratay shaqtaantiisa looga yeeray xarumaha al-shabaab ay ku leeyihiin koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ilaa haddeer ma jiro wax waroo ka soo baxay dowladda federaalka soomaaliya iyo xubnaha federaalka qaybta ka ah oo ku aadan amarka ka soo baxay al-shabaab oo ah in ay u yeeraan odayaashii soo doortay xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo kuwa xubnaha federaalka qaybta ka ah balse markii ugu horreysa oo hadlaan dhegeystayaal waxaan kugu soo gudbi doonaa wararkeena iyo barnaamijka dambe ee soo socda kula wanaagsan ayaan leenahay saaxiibayaal markaan waxaan aadayaa somalilan magaalada gabiley oo ka tirsan somalilan waxaa guddoomiyaheeda maanta uu sheegay in dhowaan wala kala dirayo golihii deegaanka ee halkaasi wuxuuna ku eedeeyey in munaasuqmaasuq ay galeen khilaafaadka fi yimaadaa golaha dhaqanta ee gobolka khilaafaadka fi yimaadaa degmooyinka ama guddoomiyaasha ha noqoto ama ha noqoto dee tuulooyinka iyo bulshada kala duwan aynu adeegayno golayaasha deegaankuna de waxay kamid yihiin iyaga laftigooduna golayaasha ayaga laftigooda wixii tabasho dhexdooda ah inaanu dham- dee dhamaystirno oo aanu runtii aanu wixii khilaafaada aanu iyagana aanu dhamaystirno waa waa waxyaabaha ay qarankeenu ku dhisan yahay gooya runtii waxaa jirta maalmo dhowtole in qaar ka mid ah golaha diiwaanka ee degmada gabiley ay runtii qoraal ay u gudbiyeen wasaaradda arrimaha gudaha runtii qoraalkaas oo ahaa tabasho iyo cabasho ay ka magaranaysa qabaan maamulka ama golaha diiwaanka ay doorteen ee mayorku dee iyo iyo iyo ay ku-xigeenka iyo guddida fulinka ay dee ay runtii ay kaga cabanayeen cabashadaasina dee runtii ahayd marka hore golay ka tirsanayeen golaha horta uu kusoo bilaabmo waxay tabanayaan ay gol ahaan horta keenaan markay taa ku qanci waayaan in ay u keenaan barasaabka oo runtii sagalo aan dee annaguna ay tahay hawlahan wixii saarana inaanu wixii tabashaa iyo cabashaa inaanu ku xalino gobol ahaan runtii way na dhaafeen wasaaradda tigan wasaaraddanu runtii hoolka ay kulahayd bay dib soo celisay ku tiri gobolkii qabta oo ha soo dhaafeen gobolkii horta dee halka halka ha lagu soo gaaro waana sida sharcigu yahay runtii marka wasaaradda annaga lagu soo celisay runtii aniguna hawshaa waxaan dabcay inaan u maareeyo sida ugu macquulsan runtii tabashadu iyo magara cabashadu meel walba oo ka jirta oo dadku de wax weeyaan conflict de wax weeyaan sunnahay ka mid tahay dee bini aadanka marka runtii labada qoloba waan runtii la kulmay qoladii tabashadii cabashada dee ayaan ku horreeyey oon ku oge runtii waanu wada hadalnay waana ka garaabeen de runtii in ay dhaafaan de gobolkii oo ay dee ay tabashadii cabashadii gaarsiiyaan wasaaradii waanu isla afgarnay inaanu halkan ku dhamayno runtii wax ma garanaysaa adag oo aan la furfuri karin ma jirin laakiinse waxay ahayd tabashooyin dee laayaan dhamaystiri karayo waanu ka ballanay waxaanu ku ballanay markaa inaan anigu marka ugu horeysa dhexdhexaadintii iyo sokaankii sameeyo oo aan laysu soo dhaweeyo waayo golahu waa qaybina dee iyaga laftigooda haysatay lahayd annaga dee golihii gudidii fulinta aanu magaranaysaa dee dooranay naga joogtaa qoladii kale aanu dooranay gudiyadii magaranaysaa dee matalayay afartii xubnooda matalayay dee gudidii magaranaysaa dee iyaguna ahaa aanu soo dooranay ayaa iyaguna runtii iyagoon waxba loo sheegin iyagu dee tallaabo qaaday oo tegi wasaaraddii oo marka annaguna waxaanu haysanaa gudiye gudoosaadkii anagu aanu u idmoodana in ay golahan matalaan marka runtii labada dhinacba marka waan tegey runtii qoladan cabanaysay hore way ila qaateen inaan dee conflicta de aynu hoos u dhamayno waxaanu ku ballanay in aanu ku dhamaysano taa taasaa keentay marka inaan qoraal u sameeyo oo runtii aan baahiyo in aanu ku qabanno shirkaa halka xarunta dawladda hoose qaybtii labaada kale runtii iyagana waan u imid runtii si odatinimo ah iyo magaranaysaa turaalo ah iyo iyaga laftigooda ila qaateen in ay wixii horey soo saareenna dee ay dhaafaan diyaarna u yihiin wixii runtii lagu wanaajinayo golaha iyaguna way ila qaateen oo runtii rag mudakara dee ayay ahaayeen saasaan horta ay ku timid qoraalkan warqadda aad ku aragteen gaabishada warqadaas marka waxay ka tarjumaysay in anigu roolkii aan lahaa ee ahaa inaan isu keeno golaha oo ay weliba dee hormuud ka ahaayeen ragga tabashada iyo cabashada ee magaranaysaa dee tirsanayay runtii anigoo ka maqan xafiiska oo shalay hawl ku maqnaa caasimadda ah oo jeclaha inaan kasoo laba jeer noqdo ayaa xafiiskeyga wararad shirkayaa dee ka daba timid oo wixii aan isla qaadanay ahayn ayaa la keenay oo aan meesha oolin oo ah in la qabto maayatana loo geeyey warqad anigan xabiiska joogtana wasiir kale loo geeyey warqad kale oo odhanaysa kalfadhigii hanaloo qabto oo maayarkaan mudee markaa eedaanina runtaasi waxay noqotay dadkii ma garanaysaa de ama xubnihii cabanayay in aanay uqorqorsaneen wixii anigu aan dee aan waday iyo wanaagii ay u arkeen in ay dabafur ay ku sameeyeen ballantii aanu lahayn iyo runtii qoraalkii aan usoo gudbiyey ee ahaa in shirka brita lagu qaban doono lagu qaban doono halkaa de hoolka dowladda hoose meesha lagu qabtaana de waa waa isla mid iyagaaba marka hore jooska siiyaan kuwada ma guriga martidaan ku qabsanaa ma waxaan ku qabsanaa xafiiska gobolka ma waxaan ku qabsanaa hoolkii magaranaysa dowladda hoose runtii wax inay tusin xitaa dee keenaya xitaa dareen ah laakiinse dee waxaan u arkay un qofka wanaag diidka ama dee aan subaxa ogolayn in uu meeshiiyo dunyaba uu kaga dhigi karayo dee inay dee xumaan lagu samayn karayo marka walaashiisay warqadda itiqaadka u qornay waxay ahayd dee warqad kusoo baxday si officiala oo ahayd in aan dee anigu aan hawsha manage gareeyo oo runtii aan isu keeno konflikka yar ee runtii u dhexeeya un xildhibaanada golaha deegaanka qaybo ka mid a marka runtii xildhibaanada marka qoraalka soo qoray ee aniga ii keenay waxaa laga yaaba inaanay u wada dhammayn runtii sidaan maqlayo oo aan dee aan kawdhadi dad badan oo aan la qabin dee fikradan de dambe runtii way jiraan oo ma garanaysaa dee sidaan dare- sidaan dareensanahay uma wada dhammayn laakiinse koox baa runtii yaraayen iyadu yara mudigto roobteenaysa bal go-aankan gaaray waxay noqotay aan idinku yeero shirkan jaraahid maadaama wixii aan anigu aan gacanta ku hayay ee ahaa in aan hawshaa dee confliga ah ah, iyo tabashada aan dhamaystiro si odaytinimo ah in jinaaxii kale ay runtii barfurkay ku keeneen oo ay ka daba keeneen qoraal dambe oo ay leeyihiin runtii qoraalkaygan dee aanay ay ku burinayaan oo leeyihiin dee kaa kalena wuxuu noqonayaa kii aan maayarka runtii ugu yeerayna waan kolfadhiga lagu qabanayo marka taasaa keentay marka inaan dee joojiyo bulshadana u iftiimiyo runtii cidda dee dee ka baxday dee dhalantii iyo heshiiskii iyo dee turxaan bixintii dee ina dee ay janaaxa tahay oo runtii baraha bulshadana dee runtii aada moodo in ay si wax ugu yara baahinayaan oo la doonayo dadka in lagu conflict lagu abuuro taasina waxay culiyaanaysaa horumarka iyo geedi socodka iyo iyo shaqadii la hayay qarankan iyo magaranaysaa dee iyo iyo gobolkaba marka runtii arrinkaasi waan joojiyey runtii waxaanan dee dee doonayaa in aanu dee wasaaraddii in arrinkaa dee dee lagu celiyo si dee ciddii qaadanaya dee ma garanaysaa dee waayaantii iyo wanaagii runtii dee aanu u gudbiyo dee una una bayaaniyo marka taasaa keentay inaan halka hawshaas dee aan ku joojiyo dee bulshadan aan u iftiimiyo in aana jirin wax weyn oo oo dhibaato ah laakiinse ay jirto tabasho ay kala tabanayeen dee iyo cabasho runtii sunna dowladnima dee iska ah in la kala cawdo in dee bulshadu dee ay magaranaysaa dee wax laysudi maanka waa munaciyaadkood baa layidhi marka wax weyn oo laqajab ah oo runtii dee yaala ma jirin horumarkii iyo waxqabadkii iyo qorshayaashii loogu talagalay in gobolka iyo degmada degmooyinkaba lagu horumariya runtii sideeda u socdaano dee ma ma maynaga leexinayaan dee waxyaalaha aynu lahayn marka bulshada gabiley runtii waa dad xadaariina oo runtii fahamsan dee mawduuca iyo waaqaca jira lama socda horumarka ka socda gobolka iyo degmooyinkaba marka waxaan u dagaanimaya inaanay jahwareerin waxyaalaha iyada social media la dhigayo ee runtii laga dhigayo waxyaalo waaweyn marka intaasaan dee idinku yeelay anigu maan qaban warqadoodana maadfahmin baan filaya anigu warqadeeda waxaa ku qornay waxaan waxaan u ku socota dhammaan xildhibaanada golaha deegaanka waxaanan ugu baaqay shir muhiima anigu aan hogaaminayo ma ahayn shirkii kafadhigii magaranaysa caadigaha golaha deegaanka ma ahayn oo si anigu aan xaqa walaha roorkaan lahaa weeyaan in anigu de gobol ahaan wixii confliga inaan anigu aan anigu xaliyo haddii ay noqon lahayd haddii kufri uu ka yimaado dhaqanka haddii uu ka yimaado degmooyinka haddii uu ka yimaado golahayaasha deegaanka haddii uu ka yimaado tuulooyinka iyo bulshadaba ka yimaado de marka anitaan ujeeday horta taas ahayd laakiin haddii caqabad lagaga dhigayo oo looga dhigayo in aa lagu xalaaleysanayo in shirkii magaranaysaa dee mayarka dee magaranaysaa dee loogu yeeriya lagaga dhigo waa waa laba arrimood mayarka tiis iyo degolaha deegaankuna gaar bay uleeyihin teeduna waa mid gaara weyaan marka saa in la- saa in saa in loo kala fahmo ayaa horta qurux badan gudoomiye hal su'aal haddaan ku weydiiyo anoo ka socdo telefishinka hogankeyga Een, golaha dowladda hoose ama hoolka dowladda hoose waxaa ka dhici karaan shir een, sharciya Een, sababtaa dowladda hoose aad markii hore waraaqada ugu qorteen haddana aad u joojisay maxay tahay horta dee institutionada dowladda waa isku nool haddii lagu qabto xarunta gobolka ana mas-uuliyadeedale madaxii ugu sareeyana waa aniga haddii lagu qabto een, een, howlka dowladda hoosena mas-uulkii ugu horeeyey ugu sareeyey ee gobolka waa aniga haddii lagu qabto institution kale dowladeedna heeragii wuxuu ka mid yahay dee institutionada dowladda horta laguma qaban xaaraanna maaha in shir lagu qabto afar labaatanka saac shir baan ku qabanaa shirkan ku qabanayana ma ahayn shir wuxuu ahaa lagu yareynayey een, khilaafkii iyo een, runtii iyo tabashadii golaha ka jirtay buu ahaa ee ma ahayn waxaanu anagu tarxaan bixinin buu ahaye ma ahayn anagu conflig anagu aan abuuranay marka wax iga maanacaya maba jira dee inaan ku qabto dalka dowladda codsigii ay gudbiyeen iyo qoraalkii tabashada ay gudbiyeen waa lagu soo celiyey. oo waxaa lagu yidhi een, gobolkii soomaalidaan marin een, xildhibaanadeenu ma garanaysaa dee een, dhammaanna soomada marna waa soo baalmarteen sababta lagu soo celiyey waxaa la saxayay in ay dee ay ay sameeyeen dee een, een, maamulnaafid sameeyeen oo barsaskii dee ay ay dee ay ay- ay mareen taasaa horta keentay in aniga lagu soo celiyo anigu xaq baan leeyahay anigu xaq baan leeyahay in aan maadaama dee golahu uu yahay golahaygii ee deegaanka anigana aan madax u ahay inta aan la wada hadlin horta een, in laysu yimaado oo horta een, mekanismku siduu noqonayo horta laga wada hadlo oo qolo waliba dee ay tabashadeeda horta dee hoos loo dhigo laysu yimaado anigu taan waday waxay ahayd in marka hore horta si nabada dee lagu wada hadlo wixii tabashee la kala tabanayana dee la- dee la- la sheegto kadibna aynu loo gudbo een, wixii kale oo golhu lahaa haddii ay noqon lahay sharciyadii haddii ay noqon lahay wixii magaranaysaa dee xeeryaalay haddii ay noqon lahay hawlihii shaqay taallay in magaranaysaa dee la wado marka waxa la oga dhacmo siday u kala sarreeyaan baa loo qaadaa maxaa gobol loo qabta haddii aanu aanu tabashadiiba la dhammayn de marka anigu tabashadii ayaa horta ku jiray anigoo tabashadii wada oo ay la qaateen ayay haddana warqadan wadaad keeneen horta dhegeysade marka iyagoo waxay la qaatay xafiiskaygana wala qaatay iga tegey marka ay maalintii ku xigtana warqad labaad ii keeneen maanaa conflict abuuray maanaa markaa dee magaranaysa dee diiday ma ma aniga markaa dee magaranaysa mas-uuliyadeedii gabay mise iyadaa garan waayey magaranaysa wixii dee lagu ballamay wixii lagu heshiiyey in ay socodsiiyaan marka taasaan kuu sheegayna dee taakhalaqxeer low twenty twenty three two thousand two baaba dee qeexaya waxa ay leeyihiin een, gobashuba dee golaha goboloo kale maaha gobolka gobolada dhambe dee daakirkooda samee wadankoo dhan haddaale khilaafkaas khilaafaadkoodana hadda loo xaleeya haddii laakiin qofku u arko khilaafka magaranaysaa jira inuu uga faa'iidaysto inuu mar walba muranku sii socdo dee waxay noqonaysaa cidda khaladka la dee waa la garanaya waana la arkaya annagu diyaar baanu nahay inaan khilaafka dhammeeyo laakiinse dee qaybtii cabashadii tabashada samaynaysay diyaar ma aha in ay dee konfiligaa la dhammaystiro laakiin guri qo- qoladii kale ee magaranaysa jinaaxii kale dee iyagu een, way nala qaateen wax walbaad noogu taliso iyo wax walba oo aad soo jeediso diyaar baanu nahay wax xumaana iyo wax qoraalan inay keenin laakiin sida waxaan qabaa cidda een, hawshaa gac- ka gacan taagatay inay yihiin dee gruubka marka hore cabashada sameeyay weliba walow aanay wada dhammayn weliba dee kulan wanaagsan ayaanu leenahay barnaamijka xulashada urashada ayaad dhageysanaysaan raadiyo cadaado ayaanu idinka imaanayaa madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam maxamed oobe ayaa maanta aqalka martida ee magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ku qaabilay wakiilka gaarka ee qaramada midoobey u qaabilsan soomaaliya james ward iyo xubno ka socday hay-adaha qaramada midoobey ee soomaaliya kulankaasoo laga hadlayay qodobo kala duwan ayaa markuu soo dhammaaday waxaa saxaafadda la hadlay madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed oobe waxaa maanta booqashadii ugu horeysay nagu soo booqday s r l g cusub sir james wan oo ay tahay safarkii ugu horreysay uu ku yimaado kismaayo iyadoo wakti hore ay ugu dambeysay isbedel badanna uu ka arkay waxaan ka wada hadalnay arrimo badan oo isagoo ka tacsiyeeyey qaraxii maalin dhaweed ka dhacay magaalada kismaayo ee ay hotel madiina soo weerareen al-shabaab iyo arrimo badan oo guud ahaan siyaasadda waddanka soomaaliya meeshay maraysa iyo arrinta jubbaland iyo doorashooyinkii arrimo ku saabsan waxaan odhan karaa guud ahaan aragtida isu dhow aanu ka lahayn qodobadii aanu ka wada hadalay waxaananu sheegnay jubbaland inayna dhibaato gaar aho ay qabta ayna jirin waxa waddankan lagu dhaqi kara ama ku hogaansami karaana ay tahay in la ilaaliyo dastuurka waddanka u yaala taasaana ah waxaa dadka kala hagi karaya ee ficlanna aragti isu dhow aanu ka lahayn waanu sheegnay doorashada jubbaland inay waktigeeda ku dhacayso amnigeeda iyo meeshay ka dhacay sida mas-uuliyaddeeda ay reer jubbaland leeyihiin odayaashii dhaqankooda ay diyaankooda yihiin iyagoo ula kulmay guddigii doorashooyinka aan filaya inuu mas-uuliyiin badanna uga hadlay qaybo kale waftigiisa ka mid ahaana waxay ka hadleen waxyaalaha guud ahaan soomaaliya laga qabanayo reer jubbaland baahidooda iyo wixii horumarinta ku saabsan waan soo dhaweynaa mar labaad iyo mar saddexaad mr swan welcome to Spain, Mr. Brain, and I thank you very much.
Members of your administration, I'm very pleased to visit uh, Kismayo, but I have mixed emotions.
waxaan aad ugu faraxsanahay I inaan share with booqasho the ku people imid of kismaayo Kismaayo and waxaan la Jubaland taybsanayaa dadka reer a kismaayo terrible iyo sense of kuwa loss.
jubbaland In the dhibkii ka aftermath dhashay of the weerarkii terrorist argagixisada attacks of 12 fulisay July.
labayo tobankii luulyo labada kun On iyo behalf sagaal iyo of the UN tobanka team in Somalia, aniga oo ku I hadlaya present my magaca deepest qaramada midoobay condolences ee soomaaliya to the families waxaan of tacsi those u who lost dirayaa their lives in dhammaan the attack.
reerihii iyo and I wish a qoysaskii speedy recovery ay dadku and kaga injury.
dhinteen qarixii dhacay There is waxaana no caafimaad political degdeg ah u or rajeynayaa ideological dadka ku dhaawacmay justification for such ma jiri atrocities.
karto wax The marmarsiyo United siyaasadeed Nations stands with iyo the mid people of fikir Jubaland diimeed ah oo loo as they heli karo deal with this terrible musiibooyinkaas oo tragedy.
kale qaramada midoobay also share waxay with garab the people taagan of tahay Jubaland dadka reer jubbaland the ee la determination tacaalaya not dhibka to let xanuunka a badan ee despicable ka act dhashay of musiibadii terrorism dhacday derail waxaan the sidoo kale u progress that sheegayaa dadka Jubaland reer has jubbaland made in towards falalka reconciliation and argagixisadu political aysan dib u stability dhigin as a federal horumarkii member ay state of gaareen Somalia.
kuna gaareen dib u heshiisiinta iyo My xasiloonida trip to siyaasadeed Kismayo, my trip to Kismayo today represents my second visit to a federal member state since I arrived a few weeks Safarkayga ago as maanta aan special ku imid representative Kismaayo of the Secretary waa General midkii labaad of ee Somalia.
aan dowlad goboleed ku tago I'm tan iyo grateful intii to aan imid President Ahmed Mohamed xafiiska ergeyga Islam qaramada Madobe midoobey u qaabilsan and to his soomaaliya administration waxaan u for their kind mahadcelinayaa welcome to me madaxweyne axmed and my maxamed islaam delegation.
iyo xubnaha I was maamulkiisa also sida wanaagsan pleased ee to ay have the aniga uh, iyo unexpected wafdigayga noo soo opportunity to dhoweeyeen meet with a number waxaan of sidoo kale ku parliamentarians faraxsanahay from inaan si lama Jubaland filaan ah who are ula visiting kulmay qaar uh, ka mid ah their xildhibaanada homeland.
jubbaland u matala baarlamaanka soomaaliya President oo Madobe and I booqasho ku jooga discussed guryahooda a range of jubbaland issues aniga iyo madaxweyne regarding axmed security, maxamed islaam waxaan economic ka wada development, hadalnay arrimo dhowr ah and oo la governance xiriira in amniga Jubaland.
horumarka dhaqaalaha We had a iyo frank dowladnimada exchange jubbaland on plans waxaan for the sidoo kale Jubaland federal isweydaaranay member states qorshaha to doorashada select new baarlamaanka members of jubbaland parliament iyo midda and madaxweynenimada indirectly elect the jubbaland president.
waxaan hoosta ka I hadlaysa underscored the aragtida strong beesha views caalamka ee of ku the aadan international doorashada partners jubbaland that this ee ah in ay process doorashadu must ku take dhacdo place rabshad without la'aan violence, kuna dhacdo on waqtigeedii una and dhacdo without si faragelin interference, la'aan ah and that waana it follow inay a fair ahaataa and mid transparent xor process iyo xalaal ah broadly oo ay acceptable ku to all.
qancaan dhammaan dadku such that this process must take place without violence
kulan wanaagsan ayaan ad leenahay qayb ugu dambe barnaamijka ayaan ka soo gaarin kusoo dhawaada xubinta aad ku xiisaha badnanta kalamaan
haddaynaan hashiinayn haddaynaan hashiinayn waynaynu kala harnaa kala hawl yaraysanaa war heesta cusub ee galmudug miyaa soo saartay war heestu hees cusub maahee horaa waxaa loo yidhi isma hurtaan heshiis ahayn kala hartaa ka haybatroon allow been kuma sheegin war kala har kala laalaadaa ka fiican bay ahayd mamaayadu war maahmaahadiinku kudheelana masgorato maswarsatay kuhunga leere war waa in la is-amir in aan la is-aaminin baa karoon war tusaale ahaan adoo socda haddaad suul dhagax ku dhiibsatid oo uu kaa go'o intuu kaa lulan lahaa inaad iska jartidaa ka roon war farta hun firig firig makiingaheraaso leeray fadhi meela war maamaahidaa ku dheelina musharax madaxweyne ma sabraa la yidhi war musharax aan sabrin oo weligiis malxiiska ma faysal cali waraaba war ninkaas ma dhaxa waa madaxweynaha caalamka war naga tag malxiiskii shalay waa madaxweynaha maanta malxiiska maantana waa madaxweynaha berri waryaa mahmaadan cabdiraxmaan cabdishakuur miyaa ku dhiirigelinaysaa yaa aroo maamaad maxaa ugu dheelaysiin sii soc soo soc wax kuma siinaya karoone war mahmaahadu saas ma ahayne been macallinkii dhiga ardadu waa ka bartaabay ahayd war mahmaasaas mahayne aawkii gurugbandhoo arunyaljehin boodbooda baradaayan ahayti war waxaada mahmaaha ma ahan waa luuqad waryaara mahmaahyada ha ku cayaarinine horaa loo yidhi inantii hooyadeed haruurka suntaa iyana haadiskiisa way baran war arrintu mahmaah waa ka tagtee bal gabaya ii dhegaysta intuu gumucu xeer yahay in qabyaalad xidhan nahay xaashaa lilaahi iyo xigsin aynu maalniyo miyaan dowlad xoog badan xaqiiqdii sugaynaa war ilaan haddaan maanta gabalkii waayey ciyaalka xaafadda jawaabka ku aruursaday intaasaan ku soo koobaya ayaanan sii badin war sanadkan waa sanadkii maskaxdaada waxa ku jira laxaday waana wax idin haya haddii jiilaal jiito jiitiyo jiitin adag dhigo aniguba intaas baan ku soo koobaya warkay noo wada war ninkaa marmar sii loo joogo buulo burdu dhex istaaga war buulo burta ma ahane meesha maanta madaxweyne waana ka baxay waa beledweyne wuxuuna tegay dhuusamareeb waryaaraheen nin baa xalay ii yimi anoo hurdo wuxuu igu yidhi war baan kuu sheegayaa iga qaad wuxuuna igu yidhi galmudug waxaa lagu dhisay lacag badan wuxuuna ku dhismi doonaa lacag badan si kale yaan lagu lugoy war adoo soo jeeda run aan kaa weynay miyaan adoo hurdaya kaa dhegaysanaa aroo riidab waa isfurtahay ma qaadatido war riidaba sagaala war lankuunka dibac badsateen oday karameed wareeray reer mudug awahan walaajee batarsadoo eh war shirkii lalahaa hobyuu ka furmayaa maanta waa la habsaamaya ma habeen damba war meeqaa la dhahaya dekada hobyood baa la dhisaya maxaad noogu daalinaysaa war kalaay lama goodliyaalisan arrimahan bariga dhaha weligii ma inka dhah rafataan waryaaraheen intaad naga dhaaftaan warka madagdaaliska jubbaland maxaad war ka haysin war ma kalaga warbixinaa musharax maa tahay warnimayo anugu waxaan la yaabanahay ruushka hadda ka hor xiriirkaan u jarnay dib annagoon xiriir ula yeelan buu madaxweyneheenii casuumay gardaradiisa ka warrama war ruushka waxaa booqasho ku tegey guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi isbooqashabana kama dhexayn kadibna safiiray soo magacawdeen marka xiriirka waxaa soo celiyey halka nina hadda dawladda jirta og inaan xiriir lahaa jirna ruushka war hadda waxaad ka wadaamiyaa waddanka qurbujoog qabaan magaa la wareeg warqadii horena wax ku qorna ma u ka warqabaanba war wax ma ogida waraaqadii xidhiirka loogu jaro ruushka cabdi xaashi maaha ninkii akhriya ee wuxuu ahaa cabdiqaasim salaal xasan wargeeli markii xiriirka loo jiray wasiir maareeye muxuu akrinaya warqadda si aan u xasuusino war asagaaba geli jira markaasoo muuse biixi raacay war isin kala maanga maynin leeyin dawlad naftiya oo kala maang ee war hashi gaagaxday doonayaan inay gujeeyaan wargeel ma taqaanide gujaday ma ku qadlataa jig io jig saxriir caana ku raadi waaye war war ma haysiine shabaab waxay amar ku siiyeen odayaasha soo dhisay dawladda inay isa soo diiwaangeliyeen waxayna dhaheen hadday isa soo diiwaangelin waayaan dembigooda la dhaafi maayo waryaada naga aamusa shabaab ayaga dembi ku jira dembi ma dhaafi karaan war xildhibaanada goormay u yeeri doonaan al-shabaab war anugu waxaan la yaabanahay shabaabka u yeeraya odayaashii dawladda soo dhisay dawladday soo dhiseen maka difaaco weyd war odayaashii dawladda soo dhisay maka dhacsa waayeen madiada leto dawladda naftiya mardhowhan weeri doonaan war shabaabin wax la iska maqla hadday rabaan ayaga laftooda madaxweynaha mar hore u yeeraya ha yimaadeen war odada qamadiyi shabaab soo xuli ayagana afar iyo labaatan saaca soo xadiraan arooda ani war ma idin siiyaa arrintan isu yeerid iyo isu soo xulid waa ka weyn tahay afka ama sixaas camal u wada duleelaa dhammaantoodba war waxaa la yidhi midba shaar ha qaatiyo hub iyo shaabad gooniye shaki ma leh inay laba shabaab wada shaqeeyaan war lankakano aan shakagaas baryaawun bi idiray waan adi hata iin sheegdi anugu hore aan fahmi waayo odagaan ciddoo la shaqeeyo hoy lamagoodle aan waa idinkii habsana bilaahi iyo shaaqshaaqaas maxaa idin geli mehiina miskeerkishiino war dadkaan ayagaa bilaayada gacmada ku raadsada adigaa daa taali lagugu qabay dadkaan biyo kuleela loo qabay yaa oo kuwa ayaga jinni maa qabaan awowyaalan waxaan ka maqli jiray ilmahe sameeyo jira oo jooga oo jimco weliba jimaysta ay ilmahooda dhihi jireen oo kuwa ayaga awoowayaashood ma u dacoynimaya maxay la hirgeli la'yihiin war war ma haysiine safiirkii cusbaay ee qaramada midoobay ma la soo barakaysta ma la soo barakaystay war ayaantaanba waa la barakaysanaya warka naga dhegayso adduunya soo joogi ee safiir la barakaysanayay waa ii kow maanta ka hor arro war adiga sagaaro la gaabi maayo niyo warka naga sug maanta safiirkii wuxuu ka degay kismaayo axmed madoobana soo dhowow buu yidhi warka hoosoon helayana wuxuu sheegayaa axmedow meeshaan ha isku dhejin in lagu yidhi amarna waxaa lagu siiya doorasho xalaal inay ka dhacdo kismaayona waa lagu yidhi aga awowgii la naaxibiyo weynaa safiirkaani waa jifaday horta war waa james iswan ma taqaanid miya eega awowgii la gubkaan sayidka isku taagay mareeji waanba warasan barado doontana baalilihaadu anugu waxaanu malaynayaa safiirkaas sidii nabadii nolol axmed madoobe inuu nan garaada u soo qori doono war ninkii naaga garaada badan guursado asagay u taallahay meeshu mar laa shaax looma dirsan kara miya war shaax iyo nimbeelooyin qaraxii berriga ka dhici jira xala baddow ka dhacay ma shabaaba haddana badda qarax u raray war bareedo meel la yidhaahdo oo ka tirsan gobolka bari oo xeebta badda casar xalay afar saac dhulgariir baa ka dhacay allow badbaadi wixii baddaasi beriga ku nool oo berigiyaanba balaayo iyo bac iyo buc xoolo doorkii ugu qaraabo wayne baddiine malaayigii maa cariidin ka galaynaa qarax maad nagu geyseen war qadarta rabbiga ku qanaca naga aamus qandhaqal weyn ha ku dishe kana oolayabe usmalay maxaa ka qusaya sagaaradiis maa ugu tagne aroo dabbaadiyo qaraabato isku uur isku calool waaye waana isku tufaano qaraabkay ka mid tahay qarax anugu geyni baddane war waxaa la yidhi sharci iyo kol haddaan heshiis lagu shaqaynaynin damac kuma shirkowdiyo ummadi sheegashiya been war yaa shartaadu gudban shaydaan xijaaban ka heri waysaye way ku haysataa waa ka hari doontaa waa ku haysataa hoylam godle maahan bilaayla adadalne maahan afrikaanka oo maroogaah balooliya dheelooyan bacdeen dhammaadaas marooya mehi u dambaysa marooya cawaka shaanta waa fiirsadaa fiinaal waxaa isugu soo hari algeria iyo senegal sitin war naga tag waxa fiinaalka iskugu soo haray waa gaalgacyo dhuusuram iyo cadaade war waa lubooshidii fiinaalku walaa ka heri kismaanyo warya war adiguba naga tag waa axmed madoy naba nool waxa fiinaalka isugu soo hareen xaas iyo qarafaan baada isla taagan yihiin fiinaalka war yaa naga taga naga taga meesha arfin ka baxeen waryaada xishooda war xishooda ilaahay ha idin qaboojiyo
way maasiihiin saaxiibada xudunta kalaman barnaamijka intaas ku iyaa caawidan intaan dib ugu kulmi doono waxaan kaga tegayaa heesta bilowga barnaamijka dibala qaatan intaan dib ugu kulmi doono ha ku mahadsantihiin la socoshada barnaamijka xulashada gurashada
anoo daacada oo dangooniya dood ku gelinabi waa dardaarane dunyadan hee hadday diidaan dirqi ku cabina dad maxaa tiro dul walaala dan wadaaga oon isdiiday aynu doone anoo daacada oo dangooniya dood ku gelinabi waa dardaarane adduunyadan hee hadday diidaan dirqi ku cabine dad maxaa tiro dul walaala dan wadaaga aan isdiiday aynu doone degdege waynu daalnaye bal dalkeeniyo dad wixii nool dabaqabashada aan dadaalle nabadoone dambanbolkiyo dambadooniya iskadayo iskadayo dad kalano wixii dumay dume wixii diday dide wixii degay degay waynu daallaye bal dalkeeniyo dad wixii nool dabaqabashada aan dadaalle nabadoone damambulkiyo damagooniya iskadayo iskadayo dad kalan madugowde taariikhdii dura tii doraad ee ee maxaan diidno dabka loo shiday dilmigii dhacay dib iloo saxo daacadu ma kicin marku dayashiyo kasii daran baa loo durbaantumay ilaah dembi dhaaf aan ka doone damambulkiyo damaxumiya iskadayo iskadayo dadkalan madugowde taariikhdii dura tii doraad ee ilmaxaan diidno dabka loo shiday dulmigii dhacay dib in loo saxo daacadu ma kicin marku dayashiyo kasii daran baa loo durbaantumay ilaah dembi dhaaf aan ka doone damambulkiyo damadooniya iskadayo iskadayo dadkalan dadka soomaalodada dowlad weyna dumbuq dhacayiyo dagaal joogsado daranyadiyo diibta laga baxo dalkan googo'ay dadkan kala tegay dareen kala galay ee dawada raba aynu doonee